waxaan intaa ku daraya oon rabaa halkan inaan ugu hambaliyeeyo ciidamada iyo maamulka iyo dawladda galmudug laga bilaabo madaxweynaha wasiirada amurka gobolka waan u hambalyeynayaa sida ay u dhaqmeen sida ay wax u maamuleen sida ay u difaaceen cadowgii iyo gardaradii lagu soo qaaday galmudug aada iyo aad ayaan ugu hambalyeynayaa khaasatan waxaan rabaa halkan inaan si gaara ugu hambalyeeyo wasiirka ammaanka oo arrinta halka ka socota iyo abaabulkeeda iyo nidaamkeeda si fiican u maamulay waxaan leeyahay walaalayaal aad baa u mahadsantihiin waajibkiina waa gudateen idinkana waxaan idiin rajeynayaa caafimaad intii dhimatayna allah u naxariiso inta dhaawacaana allaha caafiya intaas waxaan ku darayaa dagaalka halkaa ka dhacay aada iyo aad baan uga xumahay laakiin soomaalidu waxay tidhaahdaa ku qabatay waa la qaatay annaga aada iyo aad dagaalkaas uga xun haddana haddii lanagu soo qaaday weerar inaan wax iska midhaahno oo ganimadayada iyo sharaftayada difaacno waa mid meesha ku jirta isuguna hambalyeyno waa la socotaa haddana toofiiq annaga degaan baan ku leenahay degaankeedii baa degan gabaajaheedna waa degan xoolaheedna waa degan hadday kasoo bilaabaan halkaa dagaal ay wax kasoo abaabulaan waxbaan iska oranaynaa laakiin ciidamo galmudug meel kasta oo xuduud ah oo galmudug ay degan tahay ciidamada galmudug waa joogaan ayagoo naftooda iyo lafahooda difaacaya waayahay kaliif sheekh xuseen waxaad ka mid tahay waxgaradka gobolka sida weyn looga yaqaano maxaad caawa ku baaqle waxaan rabaa oo aan u sheegayaa bulshada reer galmudug walaalayaal midnimo is-aaminaad iyo isdifaacid ku talagala kala daadsanaantana iska ilaaliya nabadda puntland lala galaa waxaan anigu u arkaa mid ku meel gaara inay tahay oo aanay ahayn mid rasmiya de nimanku rababa maaha nin muu qaadani adxo ku taraya adigu maxaad ku falaysaa waxaan leeyahay nimanka wartooda iyo nabadda ay sheegayaan intooda badan indhifa mooye waa ku meelgaar adinka qorigiina ha iga cadaysnaado cadowgiina waa taqaanaan cadowgiina iska celiya sida shareecada islaamku qabtana u dagaalama ayaan leeyahay bulshada reer galmudug iskuna xirnaada